asalaamu calaykum kusoo dhowaada boodhkastiga codka dah xalqadan waxaan kaga hadli doonaa aftahanimada ninaan hadlin hooyadii hadhuudh ma tidhaahdaho kusoo dhowaada siisankii koowaad kalkiisii shanaad aftahanimadu waa farshaxanka lagu maamulo qulubta dadweynaha nolosha waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsan materialka inuu isticmaalo sida taleefanka dharka gaadhiga iyo waxyaabaha la midkaa dadla dhaqanka wanaagsan waxaan ku kasbannaa waxyaaba ay lacagtu goynin sida jacaylka saaxiibada daacadda iyo weliba kalsoonida aftahanimadu waa inaad noqoto mid ayna dhib ku haynin inuu soo bandhigo fikradihiisa waxaa jira xeelado kaa dhigaya mid ay dadku u soo xiisaan la hadalkiisa la kulankiisa kuna qanacsan yihin la joogistiisa sida dhoolacadaynta dhoolacadayntu waxay raad buuxa kaga tagtaa qalbiyada dadka ku bilow dhoolacadayn kulan kastoo aad leedahay mar kastoaan dhowlacadeyno ama jidhkeennu farxad dareemo waxaa jira dheecaan jidhku soo daayo oo dhiiboomin la dhaho kaasoo ka hortaga in xilligaas ay kugu soo dhacaan fikradaha taban ugu yeedh dadka magacyadooda mar kastoo aad qof ugu yeedhin magaciisa waxaa badanaya danayntuu qofkaas uu qabo la hadalkaaga mar kastoo aad dad la joogtid iska ilaali wax walba oo muran keenaya muranku waxa uu dibadda u soo saaraa habfikirka qofka way adag tahay in qof jaahil ah dood lagaga guulaysto sheekada qof walba idindhex maraysa soo dhexgeli waxa uu qofkaasi xiisaynayo taasi waxay keenaysaa inuu qofku ka caajisin la hadalkaaga waad ku mahadsan tihiin dhegaysigeenna asalaamu calaykum kusoo dhowaada boodhkastiga codka dah xalqadan waxaan kaga hadli doonaa aftahanimada ninaan hadlin hooyadii hadhuudh ma tidhaahdaho kusoo dhowaada siisankii koowaad kalkiisii shanaad aftahanimadu waa farshaxanka lagu maamulo qulubta dadweynaha nolosha waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsan materialka inuu isticmaalo sida taleefanka dharka gaadhiga iyo waxyaabaha la midkaa dadla dhaqanka wanaagsan waxaan ku kasbannaa waxyaaba ay lacagtu goynin sida jacaylka saaxiibada daacadda iyo weliba kalsoonida aftahanimadu waa inaad noqoto mid ayna dhib ku haynin inuu soo bandhigo fikradihiisa waxaa jira xeelado kaa dhigaya mid ay dadku u soo xiisaan la hadalkiisa la kulankiisa kuna qanacsan yihin la joogistiisa sida dhoolacadaynta dhoolacadayntu waxay raad buuxa kaga tagtaa qalbiyada dadka ku bilow dhoolacadayn kulan kastoo aad leedahay mar kastoaan dhowlacadeyno ama jidhkeennu farxad dareemo waxaa jira dheecaan jidhku soo daayo oo dhiiboomin la dhaho kaasoo ka hortaga in xilligaas ay kugu soo dhacaan fikradaha taban ugu yeedh dadka magacyadooda mar kastoo aad qof ugu yeedhin magaciisa waxaa badanaya danayntuu qofkaas uu qabo la hadalkaaga mar kastoo aad dad la joogtid iska ilaali wax walba oo muran keenaya muranku waxa uu dibadda u soo saaraa habfikirka qofka way adag tahay in qof jaahil ah dood lagaga guulaysto sheekada qof walba idindhex maraysa soo dhexgeli waxa uu qofkaasi xiisaynayo taasi waxay keenaysaa inuu qofku ka caajisin la hadalkaaga waad ku mahadsan tihiin dhegaysigeenna